halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalni
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenna hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu qoray dadka reer tesalonika warqaddan reer tesalonika waxaynu ku baranaynaa arrimaha la xidhiidha toobadkeen buuxa oo ilaah loogu imaanayo markay joogto farriimaha wacdiska injiilka sida looga soo jawaabayo waxaa looga hadlayaa oo kale shuqullada rumaysadka hadalladii ilaah hawsha jacaylka ah ee u adeegidda ilaah iyo dulqaadashada rajada lagu dhowrayo ballamada ilaah markiina ugu dambaysay waxaynu si qoto dheer kaga soo hadalnay maaddada ku saabsan dhimashada inta ay u kala baxdo waxaan soo aragnay weliba sida dhimashada iyo hurdadu ay isku shaabahaan dhimashada qofka masiixiga ahna waxaa lagu tilmaamaa sida nin hoteel wanaagsan seexday oo sugaya marka ilaah dunida uu ka soo kicinayo dhimashada waxaanan soo aragnay in qolada ugu horraysa ee masiixa la kulmaysa ay tahay kuwii horay u dhintay tusaale ahaan haddii wakhtigan uu masiixa samada ka soo muuqdo waxa ugu horraynta la sara kicinayaa kuwii horay u dhintay dabadeedna waxaa xigaya kuweenna hara sida aynu ku soo aragnay aayaddii lix iyo tobanaad waxaan kaloo aragnay in masiixa qudhiisu uu samada ka soo degi doono oo uusan soo diraynin malaa'igihiisa lamana mid ahan marka uu taagi doono boqortooyadiisa dunida wakhtigaas wuxuu soo dirayaa afar malag oo afarta jaho ee dunida ka soo ururisa kuwii ilaah uu doortay ee reer banu israa'iil iyo quruumaha ka koobnaa kuwaasoo qayb ka noqonaya boqortooyada zamanka ha yeeshee wakhtiga mas ha yeeshee wakhtiga marka masiixu uu samada la aadayo kuwiisa jannada ayaan la adeejinaynin malaa'igo waxaase howsha gacanta ku qabsanaya masiixa qudhiisa malaa'igta waxaa lagu arkayaa dhalashadii masiixa ha yeeshee sidee baa lagu ogeysiiyey waxaa dadka loo baray inuu yahay wiilkii daa'uud iyo weliba boqorka cusub nimankii xikmadda lahaa waxay doonayeen inay ogaadaan halka laga heli karo kii ku dhashay israa'iil oo xidigtiisii bari laga arkay oo noqonaya boqorka yuhuudda haddaba waxaa kaloo aan lagu arag malaa'igo maalintii bentekost markii rasuulladu ay luqadihii dadkii kala duwanaa ee yeruusaalem isugu yimid ay ku hadlayeen ruuxa quduuska ah qudhiisa ayaa hoos u soo degay marka sayid ciise masiix kiniisadda uu dunidan ka qaadayo isaga qudhiisa ayaa samada ka soo degaya oo malaa'igo lama sheegin malaa'igaha waxay ku xidhan yihiin dhacdooyinka israa'iil laakiin laguma xidhin dhacdooyinka kiniisadda waxaana qorniinku uu leeyahay isaga qudhiisu samadu kala soo degi doonaa qaylo waa cod ama qaylo uu wax ku kala amrayo waa isla codka uu ku dhawaaqay markii uu taagnaa qabrigii laazaros ee uu lahaa laazarosow toos waxaa kaloo rasuul bawlos uu leeyahay iyo codka malaa'igta sare haddaba dadka qaarkii bay la noqon kartaa in malagga sare uu imaanayo marka dadka la geynayo samada hase yeeshee malaa'ig kale halkan laguma sheegin oo waxaa la leeyahay sida codka malaa'igta sare waxaa lagu tilmaamayaa codkiisa heybaddiisa iyo weliba awooddiisa maalintaas waxaa kaloo rasuul bawlos oo codka masiixa tilmaamaya uu leeyahay maxaa yeelay rabbiga qudhiisu samadu kala soo degi doonaa qaylo iyo codka malaa'igta sare iyo buunka ilaah haddaba marka uu leeyahay buunka ilaah ayaa taasu ay keenaysaa in wax layska weyddiiyo buunanka balse weli rasuul bawlos wuxuu tilmaamayaa sida codka masiixu uu noqon doono laakiin laga hadli maayo buunka ilaah buun waxaa la yeedhin jiray markii reer banu israa'iil ay cidlada ku safri jireen iyagoo ku sii jeeda dhulkii loo ballanqaaday marka buunka halkan lagu sheegayo waxaa lagu sifaynayaa codka masiixa markii uu ka soo dego samada sare isagoo masiixiyiinta ka qaadaya dhulka haddaba markii yooxanaa uu joogay jasiiradda batmos ayaa uu inoo sheegay sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka koowaad aayadda tobanaad sida tan maalintii rabbiga waxaan ku jiray ruuxa oo waxaan meel iga dambaysa ka maqlay cod weyn oo ah sidii buun oo leh haddaba markuu geesaha eegay wuxuu arkay masiixii oo la ammaanay ama muuqaalkiisu uu yahay mid ammaanan waa codka masiixii la ammaanay kan lagu masaalayo codka buunanka dadka qaar ayaa waxay rumaysan yihiin in maalintaas jabriil uu ka dhawaajinayo buun weyn waxaan maqli jiray beryihii aan yaraa inuu jiro mid dadku ay ugu yeedhi jireen asraafiil oo ay leeyihiin waa malagga buunka ka dhawaajinaya maalinta xisaabta ha yeeshee ilama ahan inuu jiro malag buunan wata maalinta masiixu hawada uu kula kulmayo xertiisa sayid ciise masiix uma baahan doono caawimaadda asraafiil oo yaraantii laynoo soo sheegi jiray sayid ciise masiix ninna buunan ugama dhawaajin doono isaga qudhiisaa qaylin doona isla sidii uu yeelay markii uu dul taagnaa qabrigii laazaros ee uu lahaa laazarosow toos sayid ciise masiix qudhiisa ayaa imaan doona oo codkiisa oo buuxa ayuu ku hadli doonaa markaasaa waxaa qabriyada ka soo bixi doona jidhka masiixiyiinta horay u dhimatay haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal cutubkan afaraad oo haatan gebagaba jooga ayaannu eegaynaa aayaddiisa toddoba iyo tobanaad ee baalka saddex boqol iyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan dabadeedna kuweenna nool oo hadra ayaa iyaga kor loola qaadi doonaa duruuraha dhexdooda inaynu rabbiga hawada kula kulanno oo sidaasaynu rabbiga weligeen ula joogi doonnaa mar kale haddaan idiin fasiro weedha ah hawada kula kulanno ayaa waxaa giriig ahaan uu noqonayaa hal eray oo ah harbaazo oo macnaheedu uu yahay inaad si degdeg ah wax gacanta ugu soo qabsato waxaanan arkaynaa in qaabka sare kicidda uu noqonayo mid habaysan oo ma ahan qorshe isku dhex yaacsan sida aayadduba ay tibaaxayso qaabka hawada loo aadayo waxa weeye in masiixu hormari doono maadaama isagu uu ahaa shahiidkii ugu horreeyey waxaana ku xigaya rasuullada oo ah malaayiintii nasadooda u hurtay masiixa aawadiis iyaga ayaa horseed noqonaya ugu dambaystana haddii aynu wakhtigaasi nool nahay waxaa soo yaraanaya nidaamka duulista marka la qaado kuwa markaasi nool oo ay horseed u yihiin hoggaamiyayaasha masiixiyiinta marka waxaa u dambaynaya kuwa markaasi nool haatanna waxaa la odhan karaa badanaa xubnihii kiniisaddii ciise masiix waxay ka galeen iriddii dhimashada haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee reer tesalonika cutubka afaraad aayadda siddeed iyo tobanaad ee baalka saddex boqol iyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed hadalladan midkiinba midka kale ha ugu qalbi qaboojiyo haddaba rasuul bawlos wuxuu ku leeyahay masiixiyiinta hadalladan midkiinba kan kale ha ku qalbi qaboojiyo hase yeeshee ma odhan midkiinba kan kale ha uga naxiyo waayo hadalku waa mid dhiirigelin siinaya masiixiyiinta oo dhimashaduna ma ahan wax ay ka baqayaan waxaannu ku jirnaa haatan guclaroor aynaan garanaynin dhammaadkiisa waxaase dhammaadka garanaya masiixa waxaase hubaal ah inuu soo noqon doono gooray ahaataba oo markii aynu la tagno jannada ayaa su'aashu waxay noqonaysaa inaan weligayo halkaasi joogayno iyo in kale haddaba waxaan idiin sheegayaa in markii uu dunida ku soo noqdo innana aynu la soo noqon doonno oon wax la xukumi doonno waxaana intaasi ku soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubkii rajada iyo qalbiqaboojinta lahaa waxaanaan si tafatiran kaga soo hadlaynay labadii mawduuc ee cutubkan afraad ee warqaddan koowaad ee reer tesalonika waxaana mawduucyadaasi ay kala ahaayeen in imaanshaha masiixu ay u tahay qofka masiixiga ah rajo wax daahirisa iyo in imaanshaha masiixu ay u tahay qofka masiixiga ah rajo qalbi qaboojin leh rasuul bawlosna wuxuu ku soo gunaanaday cutubkan afraad aayadda siddeed iyo tobanaad oo wuxuu yidhi sidaas daraaddeed hadalladan midkiinba midka kale ha ugu qalbi qaboojiyo waxaa intaasi ku soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubkii afraad waxaanan si dawaale ah idinku bilaabaynaa iminka cutubka shanaad ee warqaddan koowaad ee loo qoray dadka reer tesalonika mawduuca cutubkan shanaad looga hadlayo waxa weeye in imaanshaha masiixa ay tahay rajo isa soo taraysa cutubkan oo ah kan ugu dambeeya ee warqaddan koowaad ee reer tesalonika ayaannu ku arkaynaa ficilka masiixiyiinta laga doonayo markay joogto imaanshaha masiixa cutubkan koowaad waxaad xusuusataan inaan ku lafo gurnay dabeecadaha masiixiyiinta marka ay filayaan in masiixu uu soo noqdo oo ay sugayaan haddaba haddii dabeecaddaadu aanay dhaqdhaqaaq xoog leh kugu hoggaamin waxaa jira waxyaabo kaa qaldan imaanshaha masiixa haddaba waa rajo ifaysa oo ay tahay inaan ficil uga jawaabno sidee baannu ficil uga jawaabaynaa rajada imaanshaha masiixa haddii aad ahayd mid isku filan oo si aad ah wax u bartay waxaa lagaa doonayaa in waxyaalaha adigu aad garanayso inaad la wadaagto masiixiyiinta kale si ay nolosha isaga caabiyaan marka horese aynu ku bilowno maaddada ugu horraysa oo ah baaq ku saabsan inaan sare joogsanno oon feejignaanno markay joogto imaanshaha masiixa qofka masiixiga ah ee rumaysan masiixa waa inuu feejigan yahay oo uu soo jeedo markay joogto imaanshaha masiixa waayo qofka masiixiga ahi geli maayo ama qayb kama aha dadka arkaya wakhtiga dhibka weynu jiro waana maalinta rabbiga maalintaasu waxay ka bilaabanaysaa habeenka waayo maalintu waxay ka bilaabataa habeenka oo aalaaba innagu waxaynu nidhaahnaa habeenka jimcuhu uu soo gelayo maalinta rabbiguna waxay ka bilaabanaysaa habeenka waana maalinta marka sayid ciise masiix oo bogsiinayo dunida isagoo dadka ku xukumaya xaqnimo oo baalashiisa ku wata bogsiin haddaba marka la leeyahay maalinta rabbiga ayaa taasu ay tahay masaal ah inaan iska tijaabinno haddaan markii ugu horraysay idin bilowno xigashada cutubkan shanaad ee warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika ayaannu eegaynaa dhegaystayaal baalka saddex boqol iyo lixdan aayadda koowaad waxaana qoran sida tan walaalayaalow uma baahnidiin in laydiin soo qoro wax ku saabsan wakhtiyada iyo xilliyada waxaa rasuul bawlos iminka uu leeyahay wakhtiyada iyo xilliyada oo kuwaasuna ma ahan wax kiniisaddu ay leedahay wakhtiyada iyo xilliyada waxaa iska leh dunida oo ay ku jiraan dadka ka yimid qurumaha iyo israa'iiliyiinta la badbaadinayo wakhtigaas isaga ah kiniisaddu waxay eegaysaa qof ha yeeshee sugi mayso wakhti iyo xilli ereyga wakhti giriig ahaan wuxuu noqonayaa kronos waana isla ereyga uu ka soo jeedo kan ingiriisiga ah ee kronoloji ama wax isku xigxiga wakhtiga iyo xilliyada amase waxyaabaha isku xigxiga ma lahan kiniisadda haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka axdiga cusub ayaannu eegaynaa warqaddan reer tesalonika cutubka shanaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan waayo idinka qudhiinnuba qumaati baad u garanaysaan inay maalinta rabbigu u imaanayso sida tuug habeen u yimaado waxaa la adkaynayaa in imaanshaha sayidku ay degdeg ku imaanayso laakiin loolama jeedo inuu sida tuug oo kale u imaanayo waxaase sayid ciise masiix sida tuug oo kale uu ugu imaanayaa dunida marka kiniisadda jannada la geeyo waxaana u bilaabanaya dunida wakhtiga dhibka weyn uu jiro ugu dambaynta waxaa dunida imaanaya masiixa oo ka taagaya boqortooyadiisa haddaba waxaa loola jeedaa sida aayaddan xigta ku qoran in maalinta rabbigu ay si degdeg ah u imaanayso waxaa ku qoran isla warqaddan reer tesalonika waa tii koowaade cutubka shanaad aayadda saddexaad sida tan markay leeyihiin waa nabad iyo salaamaad kolkaasaad filasha la'aan halaaggu u qaban doonaa sida fooshu naag uur leh u qabato iyaguna sinaba ugama baxsan doonaan miyaad haddaba garatay sida magacuyaallada jumlada ay isku beddelayaan labada aayadood ee ugu horraysa ayaa rasuul bawlos wuxuu ula hadlayaa reer tesalonika sida inay walaalihiis yihiin oo wuxuu leeyahay looma baahna inuu waxyaabaha xilliyada iyo wakhtiga ku saabsan u soo qoro markii hore wuxuu yidhi walaalayaalow dabadeedna wuxuu leeyahay iyaga waa kuwii uu walaalaha ku sheegaye waxaan haddaba idinku leeyahay maalinta rabbigu waxay ka bilaabanaysaa wakhtiga dunida uu ka bilaabanayo dhibka weyn wuxuuna soconayaa ilaa laga soo gaaro dhammaadka zamanka markaasoo ciise masiix uu dhulka ka taagayo boqortooyadiisa waxa ahmiyaddu ay tahay haddaba in sayid ciise masiix aannu masiixiyiinta ugu imaanaynin sida tuug oo kale laakiin dunida ayuu sida tuug oo kale ugu imaanayaa oo iyaga oo aan isjiraynin ayaa waxaa bilaabanaya wakhtiga dhibka weyn uu jiro kaasoo aan la arag wakhti lagu masaalo ama la mid ah nebi ishaaciyah oo ka hadlaya maalintaasi ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka saddex iyo tobanaad aayadda sagaalaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan bal eeg maalinta rabbigu way imaanaysaa iyadoo nac weyn oo ka buuxda cadho iyo xanaaq kulul si dhulka cidlo looga dhigo oo dembiilayaasha oo dhan dhexdiisa looga baabi'iyo waxay maalintu ku bilaabanaysaa maalin cadho kulul sida ishaaciyah uu inoogu sheegayo cutubka saddex iyo tobanaad aayadda tobanaad markaasoo nebigu uu lahaa waayo xiddigaha samada iyo ururkooduba waa iftiimi doonaan qorraxduna way madoobaan doontaa markii ay soo baxdo oo dayuxuna ma iftiimi doono nebi yo'eel ayaa isna waxyi ka dhiibanaya maalintaasi oo wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi yo'eel cutubka koowaad aayadda shan iyo tobanaad oo haddii aan idin akhrinno lahaa sida tan waxaa hoogtay maalintaas waayo maalintii rabbigu way soo dhowdahay oo waxay u imaanaysaa sida halligaad ka timid xagga ilaaha qaadirka ah haddaba maalintaasi waa maalin gudcur uu qarinayo dunida si kastaba ha u qariye waxay ku bilaabanaysaa dhib iyo murugo iyo welwel iyo welbahaar waxaanay maalmaha xunxun soconayaan ilaa masiixa dunida uu ku soo noqdo waana mawduuca kitaabka axdigii hore uu ka hadlayo waxaa isla maalintaasi laynagu siiyey cutubka afaraad waana imaanshaha masiixu kiniisaddiisa dunida uu ka qaadi doono waana maalin aan lagu sheegin axdigii hore waa marka masiixu uu ka qaadayo masiixiyiinta dunidan waxaase lagu sifayn karaa sidii enoog ilaah u raacay iyo sidii ilyaas samada u galay oo kuwaasu iyagoo nool bay rabbiga jannada ugu tageen hase yeeshee kuma aynaan arag axdigii hore in dad badan ay sayidka samada la joogi doonaan sida haatan rasuul bawlos uu inoogu sheegayo warqaddan koowaad ee reer tesalonika waxaase rasuul bawlos uu tixraac ku samaynayaa oo kale injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka afar iyo tobanaad aayadaha labo ilaa saddex markaasoo sayidkeenna ciise masiix qudhiisu uu lahaa guriga aabbahay wuxuu leeyahay hooyaal badan haddaanay sidaasi ahayn waan idiin sheegi lahaa maxaa yeelay waxaan u tegayaa inaan meel idin sii diyaariyo oo haddaan tago oon meel idin diyaariyo mar dambe waan soo noqon doonaa oo xaggaygaan idin qaadan doonaa in meeshaan joogo idinkuna aad joogtaan haddaba intaa aynu garanayno runta ku saabsan marka sayid ciise masiix hawada lagula kulmayo waxaa ku muujiyey baibalka markii ugu horraysay ciise masiix sida ku qoran qidcadii kore hase yeeshee cutubkan shanaad ayaannu ku arki doonnaa shay rasuul bawlos uu u sheegayo reer tesalonika oo ku qoran kitaabka axdigii hore haatanse wuxuu rasuul bawlos leeyahay sida ku qoran isla aayaddii saddexaad ee cutubkan shanaad markaasoo uu lahaa markay leeyihiin waa nabad iyo salaamaad kolkaasaa filasha la'aan halaaggu u qaban doonaa wuxuu dunida u noqon doonaa layaab iyo wacdaro markaasay odhan doonaan waxaana qabsaday wacdaro waxaana qabsaday wacdaro haddaba waxaan rumaysanahay sida ku qoran warqadda labaad ee reer tesalonika cutubka labaad in khiyaano weyni ay jiri doonto marka ay isku ballanqaadayaan ama isugu hambalyaynayaan nabadda dadkan dunida ciise masiix qudhiisaa ka digay maalintaasi oo wuxuu leeyahay yaannu ninna idinku khiyaanayn oo idinku odhan waa kan masiixa iyo waa kaas wuxuu dunida ugu imaan doonaa sida tuug oo kale haddaan horay idinku sii wadno cutubkan ayaannu haatan eegaynaa baalka saddex boqol kow iyo lixdan ee axdiga cusub cutubka shanaad aayadaha afar ilaa shan waxaana qoran sida tan laakiinse idinku walaalayaalow gudcur kuma jirtaan in maalintaasu sida tuug idin qabato waayo kulligiin waxaad tihiin carruurta nuurka iyo carruurta maalinnimada innagu ma nihin kuwa habeennimada iyo gudcurka marka kiniisaddu ay hawada kula kulmayso masiixa laba waxyaabood baa kiniisadda qabsanaya kow marka hore waxaa soo dhammaanaya wakhtigii nimcada ee aynu maanta ku jirno markaasoo dadka uu magaciisa ugu yeedrayo oo uu ammaanayo kuwo badan oo mu'miniintiisa ah tan labaad waxaa bilaabanaya maalintii rabbiga maalinta dhibka weyn uu jiro waxay bilaabanaysaa markii kiniisaddu ay ka tagto dunida oo waxaa soo dhammaanaya maalintii nimcada waxaana bilaabanaya maalinta rabbiga ee carada leh marka uu leeyahay walaalayaalow gudcurka kuma jirtaan ayaa loola jeedaa in maalintaasi ayaan dhaafaynin iyaga ama ayaan ka welwelaynin waayo wakhti ay gaarayaan ma ahan oo weli way dhiman tahay sida aynu arkayno ilaa maanta waxaa aayaddii toddoba iyo tobanaad ee cutubka afaraad laynoogu soo sheegay in rabbiga qudhiisu hawada uu kala soo degi doono qaylo iyo dhawaaqa buunka oo kuwii dhintay ayaa marka hore sayidka la kulmi doona dabadeedna kuwa hara ama kuwa nool wakhtiga sayidka hawada lagula kulmi doono marka uu leeyahay rasuul bawlos sida ku qoran aayadda shanaad ee cutubkan shanaad waxaad tihiin carruurtii iftiinka ayuu ula jeedaa waxaad leedihiin ama qayb ka tihiin ku talagalka ilaah uu idiin sameeyey mustaqbalka waxaanaad iminka leedihiin ku talagalka nimcada oo ah wakhti aynu innagu nool nahay saaxib haddii aadan garanaynin farqiga laynoogu sheegayo qorniinka waad ku wareeraysaa waxaa weliba aad ugu wareersan sida wax ay noqonayaan kuwa isku sheega inay aqoon weyn u leeyihiin kitaabka qaarkood haddaba waa inaad garataan kuwiinna masiixiyiinta ah in maalintaasu aanay idin dhaafaynin sida tuugadu ay u yimaadaan kiniisadduna waxay eegaysaa ama dhowraysaa rajada wacan iyo muuqashada ammaanta leh ee rabbigeenna ciise masiix haatanna rasuul bawlos wuu ina canaananayaa kuweenna rumaystayaasha ah oo wuxuu leeyahay sida ku qoran isla warqaddan reer tesalonika cutubka shanaad aayadda lixaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed yaynaan seexan sida kuwa kala yeelaan laakiinse aan soo jeedno oo aan feejignaanno taasina waa canaan waayeel oo inooga imaanaysa rasuul bawlos waxaanay canaantaasu ugu dambaysay cashirkeennii caawa habeen dambe ayaannu casharkan rasuul bawlos uu ku lafagurayo kitaabka horay idinku sii wadi doonnaa dhegaystayaal haatanna aynu wada dhegaysanno qadar gaaban oo myuusig ah sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin